bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin talaadaha taariikhdu ay ku asaysan tahay toddobada bisha ah nofembar sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan dagaalamayaal ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa ku kordhiyay weerarada waddada isku xirta mahaday iyo sidoo kale deegaan lagu magacaabo biya caddee oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe maalmihii lasoo dhaafay dhowr weerar oo halkaasi ka dhacay waxaa ku geeriyooday askar ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya iyadoo kii ugu dambeeyeyna lagu dilay laba askari oo ka tirsan halka qof kaloo shacbana dhaawac uu kasoo gaaray oo la tilmaamay inuu mooto la saarnaa xilli ay kusii wajahnaayeen deegaano ay fariisin ku lahaayeen ciidamada dowladda weerarada ugu badan ee ka dhacay nawaaxiga deegaanka nawaaxiga degmada mahandaye ayaa waxaa al-shabaab ay sheegeen in ay tiro dhowr jeer oo hore khasaaro ugu geysteen waxaana halkaa kusii badanaya khatarta kooxda ciidamada dowladda ee ayaa ku ku yareed isticmaalka waddada waxaana la sheegay in halkaasi ay ku dhowaada dhowr jeer hore la kulmeen dhacdooyin noocan ah oo lagu waxyeeleynayo ciidamada ayadoo weerarada dhabagalkana si aad ay ugu soo badanayeen maalmihii lasoo dhaafay weerarkii ugu dambeeyey waxaa lagu dilay laba ka mid a ciidamada dowladda soomaalia ku dhaawacmay mid kale iyo shaqi la sheegay in mooto uu la saarnaa xilligaasi ma jiro wax war oo ka soo baxay taliska militariga soomaaliya ee ku sugan shabeellaha dhexe balse arrintan ayaa saameyn ku leh waxa ay isku socodka dadka iyo gaadiidka maalmaha waa dadka iyo gaadiidka badan isticmaala waddadaasi waxaana inka weerarka lagu qaadayo ay raacaan inta badan gaadiidka shacabka ay saaran yihiin kuwaasoo waxyeelada ugu badan ay kasoo gaarto xiliyadaasi madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa goordhow gaaray xarunta wasaaradda difaaca dalka waxa uuna warbixino ka ku saabsan diyaargarowga ciidamada ka dhagaysan doona taliyayaasha ciidamada iyadoona saacadaha su-aadan la filayo in madaxweynaha uu la hadlo warbaahinta madaxweynaha ayaa sidoo kale kulan gaar ah waxa uu la qaadan doonaa saraakiisha ciidamada dowladda wasaaradda gaashaandhigga ayaana waxaa ka soconaya abaabul dagaal oo xoog leh oo la doonaya in maalmaha su-aadan ciidamada ay howlgal ugu dhaqaaqaan goobaha la sheegay inay ku sugan yihiin dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay inta badani sheegaan in ay ka hortegi doonaan dhibaatooyinka kasoo gaaray inta badan shacabka qaybo ka mid a goobaha ay gacanta ku hayaan kooxda al-shabaab kulan ay maanta ku yeesheen magaalada garowe xildhibaanada baarlamaanka maamulka puntland ayaa waxa ay ka hor yimaadeen in xuduudaha maamulka puntland ay ka dhacdo doorashooyinka maamulka somalilan ay qorsheynayaan dhowaan xildhibaanada kasoo xildhibaanada ayaa kasoo saaray go-aamo mamnuucaya in doorashada somalilan ay soo gaarto deegaanada maamulka puntland ay ka qaybo ka mid ah ka maamulaan deegaanada haatan ay ku murusan yihiin dhinac gudoomiyaha baarlamaanka puntland oo markuu kulankaas soo idlaaday la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in xuduudaha laga doonayo in ay ilaaliso xukuumadda in laga doonaya inay ilaaliso xuduudaha maamulka puntland uu leeyahay marnabana aan laga aqbali doonin waxyaabaha ka soconaya haatan sidaa ay ka dhawaajiyeen baarlamaanka maamulka maanta in ka badan soddon xildhibaan ayaa taageertay go-aanka looga hortegayo doorashada somalilan sida uu sheegay gudoomiye axmed cali xaashi oo maanta kulan gudoominayay baarlamaanka maamulka puntland halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer wasiirka maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa maanta waxa uu shir jarayd uu magaalada muqdisho ku qabtay ku sheegay in ay been abuur tahay in wasaaraddu ay lacago dheeraad ah ku kordhisay canshuuraha laga qaado waxyaabaha kasoo dega dekada weyn ee magaalada muqdisho wasiirka ayaa waxa uu sheegay in been abuur ay tahay warar sheegayo in lacago dheeraad ah ay wasaaraddu dul saartay canshuuraha laga qaadi jiray ganacsatada wax kala soo degta dekada muqdisho xilli ay doorashadaasi qaybaha ay qabaan ganacsatadu qaar ay gaartay wasaaradda iyo madaxda dowladda warbaahinta magaalada muqdisho iyo websaydyada afka soomaaliga ku hadla ayaa waa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay baahin ganacsato cabanaysa oo sheegaya in lacago lagu kordhiyay canshuurihii laga qaadi jiray waxyaabaha ay kala soo degayaan dekadda muqdisho hadalka maanta kasoo yaray wasiirka wasaaradda maaliyadda soomaaliya ayaa meesha waxa uu ka saarayaa walaaca ganacsatada ee ah in la kordhiyey canshuuraha dekadda iyadoona sidoo kale maalmaha soo socda ay kulmi doonaan ganacsatada iyo xubno ka tirsan wasaaradda si uu u sheegay doctor bayle wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda federaalk soomaaliya uu fadhigoodu yahay gobolka gado ayaa waxa ay sheegeen inay u diyaar garoobeen dagaal ka dhana al-shabaab oo ay maalmaha su-aadan kula galaan qaybo ka mida gobolkaasi sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya ee ku dhawaaqay dagaalka ka dhanka al-shabaab kaasoo uu ka bilaabo doono deegaanada al-shabaab ay ka joogaan gobolka gado abaanduulaha guutada sagaalaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya cismaan sheekh cabdi qorax ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay ka dhan ah al-shabaab maalmaha soo socda waxa uu sidoo kale sheegay in dagaalkan ay shabaaba ku sugan yihiin deegaanada shabaabka ay ku sugan yihiin ay uga saari doonaan si awooda sida hadalka u dhigay waxa uuna tilmaamay inaysan marna ka joogsan doonin ilaa inta ay gacanta ku dhigayaan deegaanada gobolka gado ee ku jira gacanta maleeshiyada kooxda al-shabaab abaanduulaha ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada ay u dhammaystiran yihiin agabkii ay ku dagaalami lahaayeen islamarkaasina ay dhowaan al-shabaab kala wareegi doonaan deegaano dhowr ah waxa uu ciidamada kula dardaarmay in ay waajibaadkooda si qurux badan u gutaan xuquuqda ay leeyihiin dowladda mar walba ay la diyaar tahay xoojiyaana dagaalka iyo sidoo kale howlgalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab ee madaxda dowladda hore ay ugu dhawaaqday
dhibaatada markay dhacday kadib annagu halkaawaweden howlgal baa ugu sii jirnay qalabka yaan wadannay waa diyaarsanayn meesha haddaan ku jirna saacaddan aan taagannahay waxaa weye saacaddan ma jirto annaga wadannada maaha keli inaan habaarnadan dhahna al-shabaab allaha baabi'iya allaha naga qabta allaha yaal keli inaan dhahna maaha laakiin waxaan awood u leenahay dabaday jawannaa ugu tagna aan kusoo burburin soo sidaa maaha waxaa laydinka rabaa sidii sharafta badnayd oo karaamada badnayd oo loo soo burburin jiray oo halkaan aan joogno hal koox oo keliya oo ciidankaa ka mid a ururkaa ka mid a in ay baxda konton kilomitr ay ugu soo burburin jirta bari ay degan yihiin in aan sidaas aya si ka ballaaran hadduu ilahay ma u diyaar garowna meel kastoo ay joogaan aan kusoo burburinna aan kusoo afjarno hadduu ilahay hadduu alla subxana watacala ogolaado
ugu dambeynna madaxweynaha maamulka jubbaland sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa magaalada kismaayo dib ugu laabtay iyadoona halkaasi si aad ah loogu soo dhoweeyey madaxweynaha iyo wafdiga la socday kuwa oo dhowaan kaga qayb galay magaalada muqdisho shirkii wadatashiga iyo sidoo kale dhammaynta khilaafkii u dhexeeyay dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka jubbaland mudane cabduqaadir xaaji maxamuud goob guddoonka golaha baarlamaanka iyo mas-uuliyiin kale ayaa madaxweynaha kusoo dhoweeyey garoonka diyaaradaha kismaayo madaxweynuhu waxa uu sheegay in waxyaabaha ugu waaweyn ee kulankaasi laga soo qaaday ay ka mid ahaayeen dardargelinta howlgalka al-shabaab halka looga dalka looga saarayo iyo arrimo kale qaraxiisoobe waxa uu sheegay in lagala lagaga jawaabayo howlgalka ballaaran ee laga fulinayo soomaaliya iyo sidoo kale deegaanada gacanta ay ku hayaan al-shabaab waxaa kale oo madaxweynuhu uu xusay in shirkii kismaayo uu abuuray fursada kale oo khilaafkii jiray lagu xallini karo isagoona hoosta ka xariiqay in uu guul kusoo dhammaaday shirkii muqdisho ay kaga qayb galeen axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo wafdigiisii ayaana si nabadgelyaha ugu laabtay magaalada kismaayo warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo waa naga intaa anigoo maxamed nuur amiin ayaa idiin akhrinaya warka intaynu dib u kulmayno mar kale sidaasii nabadgelyo